أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo dagaallo si weyn loogu jebiyey maleeshiyaadka ridada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka magaalada buulaburdeh ee wilaayada hiiraan ganacsatada magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaatooyin ay kala kulmaan kooxda ridada soomaaliya wasiirkii hore ee amniga kooxda ridada ayaa qiray inay burbureen maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eritrea kadib markii ay ku xasuuqmeen weerarada mujaahidiinta wilaayada hiiraan ayaa goob fagaaraha ku gubtay mamnuucaad kala duwan kuwaasi oo laga soo aruuriyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan dagaallo si weyn loogu jebiyey maleeshiyaadka ridada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka magaalada buulaburdeh ee wilaayada hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo koobayaa xaaris cabdulqaadir bismillaah waad mahadsantaha walaalka dagaalo culus oo udhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada ayaa maanta waxa ay ka dhaceen duleedka degmada buulaburde ee wilaayada hiiraan dagaalada ayaa ahaa kuwa si weyn loogu jebiyey maleeshiyaadka ridada islamarkaana lagu dilay askar fara badan iyo saraakiil muddo kooban oo dagaalku socday kadib fagaarihii laisku fara saaray waxa uu martigeliyey allah fadligii sugnaanta ciidamada mujaahidiinta iyo iyagoo helay qanaa'im kala duwan halka maleeshiyaadka ridada ahaana ay awoodi waayeen inay kusii horsugnaadaan ciidamada mujaahidiinta waxaana ay bilaabeen firxad iyo figa carar iyagoo dhanka kale ka cararay askar ka mid ah maleeshiyaadkooda oo meydad ah maleeshiyaadka maanta lagu dilay dagaaladii ka dhacay duleedka degmada buulaburde waxa ay tiradoodu gaaraysaa labayo toban murtadiin ah oo shan ka mid a meydadkooda looga cararay goobta dagaalka waxaana tirada dhaawaca lagu xaqiijiyay ilaa labaatan askari oo murtadiin ah inkastoo ay jiraan warar issoo talaya oo la xiriira khasaaraha murtadiinta gaaray dhanka kale murtadiinta lagu dilay dagaaladii maanta ka dhacay duleedka buulaburde waxaa ka mid ah saraakiil lagu kala magacaabo maxamed guudow cilmi cabdalle iyo sidoo kale ciise xasan jiis dhanka kale waxaa dagaaladii lagu jibiyey murtadiinta sidoo kale ay mujaahidiintu kusoo qaniimaystaan ilaa shan qoray oo ak ah oo laga soo furtay murtadiinta waxaan intaas sii dheer in dagaaladii maanta ay mujaahidiintu ku gubeen gaare cabdibilaah oo uu leeyahay murtadka lagu magacaabo cali jayte waxay wararoo kasoo kordha dagaaladii maanta ka dhacay duleedka degmada buulaburde insha allah waxaan dhegeystayaashan ugu soo gudbin doonaa wararka ay barnaamijka soo socota hadduu allah ogolaado mahadsanid xaaris ganacsatada magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaatooyin ay kala kulmaan kooxda ridada soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoo eegaya shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan kooxda ridada soomaaliya dhibaatada ugu badan waxaa hadda dareemaya ganacsatada yaryarka ah ee hareeraha wadooyinka ku iibiya badeecadaha kala duwan kuwaasoo dhibanyaal u noqday maleeshiyaadka ridada si gaar ah kuwa jawaasiista ah ee lagu soo daadiyey wadooyinka xamar iyagoo warbaahinta la hadlayay ayay ka sheekeeyeen heerka ay gaarsiisan tahay dhibaatada ay la kulmayaan qaarkood ayaana xusay in laga dhaco aqabka ay iibiyaan oo ay ugu talagaleen in maalinkaas kusoo dhacsadaan quudkooda arrinihi horta mararka qaar kuwa oo waxaa jira baskoolad wataan oo luuqyada ku jiraan dadka garaacaya annaga marka qofka waa laga sheekiyaa leeyahay alaabta laga shibana markay waa kaa shekin ay ku leeyihin alaabtan ay rabaan danno kale ay leeyihin ma laha annaga waa ognahay marka ilaahay hanaga qabtaan leenahay qof maskiina oo waxaan u soo shaqi tagay oo oo haddana lagu mashquulsan yahay waxaan qaarkood hadda annaga malin waa soo cadaan lagu soo qaadna alaabta waxaa laga soo qaadaa meesha suuqa bakaara dadkan oo dhar cad ka isku sheegaya qofka sirdoonka noocaas ma sirdoon waa inuu qofku wareystaa sidaa oo dadka hadda luuqyada la galaayo oo garaacayo haweeni maalin garaacayo lama rabo waxaas oo hantidiis inuu dhaco ayaa u banaayan ilaahay uma banaayan biidni illaahi kariim ilaahay adinkiis ayaga inay gacan bira ilaahay ku qabtaan rajaynaya qolada dharcadaa qabsanaysa waxay leeyihiin waxaan afartan xabbo aad wadad maa cid ku biilaysaa ilmo ku biilaysaa adoo aska isriixaysaa
dharcana meelaha ku qabsan wuxuu ku leeyahay waxaa wareejinaysa waa beenta barmaa lagu leeyahay waxaan maxay tahay war adeer waxaa una wareejiyaa borobolena iska jiro dhibaata iska jiro maleeshiyaadka murtadiinta qeybahooda kala duwan ayaa sii xoojiyey dhibaateynta shacabka muqdisho ku dhaqan qaylada ayaana meel walba ka soo yeerayso taasoo ka dhigan in xasan garguurta iyo kooxdiisa aysan badbaadinayn qof dhintay iyo mid nool intaba mahadsanid caliyare wasiirkii hore ee amniga ah kooxda riddada ayaa qiray inay burbureen maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eritereya kadib markii ay ku xasuuqmeen weerarada mujaahidiinta yaasir moxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya warkaasi murtad xasan xundubey oo ahaa wasiirkii hore ee amniga kooxda riddada ayaa waraysi uu bixiyey kaga hadlay fashilka siyaasadeed iyo midka amni ee madaxa kooxda riddada soomaaliya wasiirkii hore ee amniga riddada murtad xundubey ayaa soo hadal qaaday fashilka ku habsaday duulaanka shadala dirarhka ah ee saliibiyiinta iyo maleeshiyaadka murtadiintu kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga wuxuu sheegay in colkaasi ashadala dirarhka ah ee jabay uu ahaa mid lagu degdegay oo si qar iska tuurnimo ah ay kusoo gashay kooxda riddada jabkii iyo halaagii ka dhacayna ay taariikhdu diiwaangelisay arrinta ku saabsan ciidamada ciidamadan intee wixii ka dhacay ciidamada wixii ka dhacay ee ugu dambeysay hadda tii jubbaland waana u imaan doonaa saa sheegtay iyo bilowgii hore oo si kala daada ayaa lagu galay dagaal aan aada loo qorsheyn oo ku bilowday qaab isdaatraacis camala lagu galay qorshe iyo siyaasad iyo caqiido iyo dhaqaale loogu talagalo waqti qaatay ma ahayn tiina kuma dhammaan hadda siday ku dhammaantay si annagana farxad gelinaysa ma ahayn kala daadka ciidanka galay waana danqinaysaa sida wax u dhaceen murtad xasan xundubey ayaa dhanka kale ka warbixiyey burburka ku yimid maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu soo tababaray eritereya wuxuu tilmaamay in maleeshiyaadkaasi ay dalka soo galeen xilli ay shaki ka qabeen hoggaanka ugu sarreeya ee murtadiinta dagaal adagna uu socday qaar ayuu sheegay in ay firxadeen inta aysan goobaha dagaalka gaarin halka kuwa qaarna uu tilmaamay inay ku burbureen furimaha dagaalka inkastoo xogta annaga naga soo gaaraysa oo ciidamadaasi iyagoo shakiga qabay waddanka yimaadeen wax badan oo kamida habdhaqankii kama helin madaxdoodii qaar kamidoo badan kuma kalsoonayn waxaan ka warqabnaa inay kala yaaceen kuwii xataa aaday oo maamul goboleeda aaday ama jubbaland ama koonfur galbeed ama meeshay doonaan ama maxaa la dhahaa puntland kuwa aan sistamka aan ku dhex jirin oo meelay aadeen aan la ogeyn cabsi badan ay leedahay marka ciidankaasi markaan ka wareystay anuu dad aqoon u leh ciidanka ah oo xog iga siiyeen waxa waaye waxyaabaha qaar xataa inaan sheego waa ka xishoonaa oo ciidankaas la iga sheegay runtii waayo dadkaas ma rabo inaan aada waxaan u niyajibiyo ma rabo labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ka dhacay weeraro cagmarin ah oo si ba-an loogu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta aad baad u mahadsantahay yaasir ugu dambeyntii wilaayada hiiraan ayaa goob fagaaraha ku gubtay mamnuucaad kala duwan kuwaasi oo laga soo aruuriyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayadahaas casaam carafaad ayaa warbixintan inooga diyaariyey fagaaro weyn oo ku yaala degmada buqa qable ayaa lagu gubay waxyaabo kala duwan oo iskugu jira wax dhacay iyo mamnuucaad kale oo qayb ka bada waxyaabihii lagu mamnuucay xamladii irshaadul umma ilaa sabiili irshaad waxayna lajno iskugu jirta culimo odayaal iyo dhallinyaro wilaayada u xil saartay wejiga labaad ee xamlada ayaa degmooyinkai deegaanada ka soo arooriyey waxyaabaha kala duwan oo dhibaato ku ahaa bulshada mid ka mida lajnadii wilaayada u xil saartay tanfiidka xamlada ayaa fagaaraha boqa qable ka warbixiyey waxyaabaha ay ka soo arooriyeen degmooyinkai deegaanada wilaayada hiiraan ee fagaaraha boqa qable lagu gubay insha allahu tacaala waxaan ka warbixinaynaa xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ee ka socota wilaayada feeskeedii labaad jamaadul awal afar iyo labaatankeedii ayay waxay ka bilaabatay wilaayada guud ahaan wakhaasatan waxaa laga soo bilaabay boqwasar ceeldheer ceel cali minluuq jeelow ilaa dabayoodle oo dhanka jiinka ah boqa qable mukayle ceelwarre buurweyn raso iyo show deegaanada ceelow guud ahaan wilaayada waxaa weeyaan meelaan la gaarin ma lahan moobeelada waaweyn ee shaashada ummadda fasahaadiyey moobeelada kaamirada leh waxaa laga soo qabtay xamlada qaybteedii labaad saddex boqol sagaashan iyo toddoba moobeel waxyaabaha lala dagaalamo waxaa ka mid ah alaabta aad u jeediin hortiina taallo oo dhacday oo faraha badan oo iskugu jirto wax kasta oo bini'aadanka isticmaalo sidoo kale waxaa goobta ka hadlay odayaasha dhaqanka wilaayadda hiiraan iyagoona wilaayadda kaga mahadceliyey juhdiga ay gelinaysa badqabka bulshada wilaayada waxaad arkaysaan oo horteenna yeello oo walaayada muxaafadaadkada kala duwan laga soo aruuriyey waa waxaan cunaynay waxaan cabbaynay waxaan ku libisanaynay waxaan ismaranaynay intaas ayay ka kooban yihiin cudurra aan la aqooni jirin inta annaga cimrigeen u jira aan jiri jirin ay ka mid tahay karestarool ay ka mid yihiin waxa la yidhaahdo xasaasiyad waxaa la yidhaahdaa gaas sokor dhiigkar waxaad halkaa lagu soo koobi karin waxaa horteenna ka muuqda waa alaab qashin ah oo dhacday dadkuna waa iska isticmaalayaan waxaa ka ganacsanaya dad maaragtay ah ganacsato sheeganaya waxaan leeyahay dadku waa muslimiinta ah ee wax soo gadanaya ee ganacsiga samaynaya ee bagaashka gadanaya inay u fiirsadaan waxyaabaha ay soo gadanayaan u dirsadaan dad wax qori yaqaana waxna akhrin yaqaana waxaan leeyahay walaalaha ee u dhabar adeygay in ay muslimiinta ka badbaadiyaan waxaan dhacay waxaan maaragtay horteenna galabta soo tubay ilaahay subxaana wa tacaala ajri xasanada ka siiya waxaanu leenahay waa idinku mahadcelinaynaa haddii aanu nahay dadka deegaanka waa soo dhoweynaynaa waan ku faraxsannahay inay hay-addu shaqadan qabato waajibkii ilaahi subxaana wa tacaala u egmaday ayay qabatay aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay ma aragtay ummadda muslimiinta waxaan ugu digaynaa in waxaanoo kale ay iska ilaaliyaan oo ay guryahooda keensan wilaayadda hiiraan ayaa safka hore kaga jirtay hirgelinta xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad iyadoona xamladaas ay si weyn u soo dhoweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada wilaayadda hiiraan mahadsanid casaam guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu